munaasabad lagu maamuusayo maalinta haweenka adduunka ee sideedda maarso ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda ururka haweenka qaranka kuwa gobolka banaadir iyo haween ka socday qaar ka mida dowlad goboleedyada dalka ka jira xuska maalinta sideedda maarso ayaa si weyn loogu lafaguray qiimaha ay maalintani u leedahay haweenka caalamka gaar ahaan haweenka soomaaliyeed oo la sheegay inay qeyb muhiim ah kaga jiraan bulshada ugu horeyn marwada madaxweynaha soomaaliya saynab cabdi macalin oo goobta ka hadashay ayaa ka warbixisay doorka haweenka soomaaliyeed ay ku lahaayeen dhaqdhaqaaqii s y l iyo kaalinta waxqabad ee ay ka qaataan horumarinta qoysaskooda waxaa maragma doonto ah kaalinta dumarka soomaaliyeed ka qaataan halganka ummadda soomaaliyeed uu soo maray si ay aayahooda uga tashtaan waxaa xusid mudan sida ay haweenka soomaaliyeed hormuud ugu ahaayeen halgankii gobonimo doonka oo arrintaasoo tusaale u ah xaawataako oo aad dhammaantiin taariikhdeeda aad ka dharagsan tihiin dumarka soomaaliyeed waxay ahaayeen garabkii iyo gaashaankii dhaqdhaqaaqii wadaniga soomaaliyeed s y l waxaad markhaati ka tihiin ilaa iyo maanta dumarka soomaaliyeed u taagan yihiin ilaalinta karaamada ummadda soomaaliyeed maanta qoys kasta oo soomaaliyeed miyo iyo magaalo waxa ay dumarka soomaaliyeed doorka ugu muhiimsan ka ciyaaraan kobcinta iyo abaabinta carruurta oo ah hogaamiyaashii berita ah nin walboo madaxa hogaan fiican hayo wadaada ah shiiq caalina ah hooyaa dhasha sidoo kale wasiir ku-xigeenka haweenka iyo arrimaha qoyska ee xukuumadda federaalka samre ibraahim ayaa si kooban uga warbixisay mudnaanta ay leedahay sideedda maarso waxaana ay soo hadal qaaday siyaasadda wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka uga degsan arrimaha haweenka waxaan rabaa inaan idin sheego siyaasadda wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuq aadanaha ee dowladda federaalka soomaaliya ee dhanka horumarinta haweenweynaha soomaaliya waxaa inaga go-an qorshahan ku jiro kow in haweenka laga hormariyo dhinacyada waxbarashada laba caafimaadka saddex kubcinta iyo dhaqaalaha afar ka qaybgalka haweenka go'aamada siyaasadda shan ka qaybgalka haweenka nabadda iyo amniga lix ka hortaga dabarjarka dacdiyadda haweenka loo geysanayo toddoba in haweenka fursad ay u helaan ka qaybgalka goobaha adeega garsoorka ama cadaaladda agaasimaha arrimaha bulshada iyo xiriirka dadweynaha ee xafiiska ra-iisul wasaaraha maryan aadan amiin oo kulanka lagu xusayey sideedda maarso kadib v o a la hadashay ayaa ka warbixisay baahida loo qabo in xoogga la saaro sidii goobo caafimaad oo lacag la-aana loogu heli lahaa haweenka taagta daran iyo kuwa barakacayaasha ah waxaan rabnaa in wax walba oo hooyada soomaaliyeed u baahanta ay hesho xooga la saaro xagga dowladda hadday tahay xagga shacabka hadday tahay xagga ganacsata hadday tahay waxaa la rabaa wasaarad ha ahaato gabar shaqaysa ha ahaato gabar ganacsata ha ahaato gabar maamul goboleed xubinka ha ahaato wasiirka ah ama xildhibaanka ama shaqaalaka in la isugu tago sidii gabdhaha taagta daran wax loo tari lahaa oo ilmahooda wax loo bari lahaa oo ayaga daawo loogu raadi lahaa oo isbitaallo lacag la-aan lagu daaweeyo loogu heli lahaa oo iskoolo lacag la-aan ay wax ku bartaan carruurtooda loogu heli lahaa waa maalin aan isku darsanno waxaan rabno oo dhan inaan helno in barakacayaasha bariya ay ka soo kaceen xataa loo celiyo oo meeshoodii ay ku helaan wixii ay u baahnaayeen in halkan ay joogaan ay baahidii ay u baahnaayeen ka helaan insha allah sanadkan sanadkii sidaan si dhaantaan leeyahay ugu dambayntii wasiirka qurbo joogta iyo maalgashiga ee dowlad goboleedka galmudug sahra colaad cabdi oo ka qayb gashay xuska maalinta sideedda maarso ee muqdisho lagu qabtay ayaa sheegtay inay jiraan haween badan oo duruufaha dhinaca nolosha ee haysta awgood aan waxba kala socon sideedda maarso iyo waxa ay ka dhigan tahay waxaanay guud ahaan haweenka ku boorisay inay iska kaashadaan xaaladaha adag ee inta badan la soo gudboonaada waxaan leeyahay haweenka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay waa inay isgarabsadaan midda wax haysata iyo midaan wax haysaninba in la isgarab yeelo waxaan kaloon u soo jeedinayaa haweenka haweenka hormuudka u ah inay hoos u eegaan haweenka dhaqaalahooda noloshooda iyo siday u nool yihiin kuwa taagta daran sidii loo daryeeli lahaa inay yacni ku dhaqaaqaan faamilo badan baa jiro aad u liito haween badan baa jiro caruurahoodii guryahoodii jooga aan aad u liito aan ka warqabin xataa xafladda iyo meelay ka dhacayso in kuwaas wacyigelin badan inta la siiyo dunida waxaa sanad waliba maanta oo kale laga xusaa maalinta caalamiga ee haweenka waxaana muqdisho ka sakow munaasabadan maanta laga xusay meelo badan oo ka mid a gobollada dalka soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho